بsم الlh الرحمن الرحيم qال رحimه الله ثuma يرفع رأسه وأqله أn يعuuda إlى ma kana عlaيه qبla الركوع ويطمئنa waxaan ku guda jirnaa fي baabi صفaة الصلاة oo uu sheikhu ka soo hadlay rukuucda halkaana wuxuu ka gelayaa alrafcu min الرukuuع markii rukuucda laga soo kacayo qofka markuu rukuuco rukuucda uu soo dhammeeyo waa inuu soo kaco soo istaago rafcigaasi ayuu halkan uga hadlayaa wuxuu yidhi uma markaa kadib yarfacu ra'sahu madaxiisa ayuu kor u soo qaadaya wa aqaluhu ay aqalu rafci rafcigaasi qadarka ugu yar waxa weeye an yacuuda inuu noqdo ilaa maa kaana calayhi wixii uu ku sugnaa inuu u laabto qabla rukuuci rukuucdii ka hor rafciga waxa ugu yar waxa waaye qofka intuusan rukuucin ka hor siduu ahaa inuu ku noqdo waa aqalu rafci wayaطma'inna ouna xasila markaa markuu ku noqdo sidiisii hore waa xasilaya yani waa ku sugnaanaya way istaagaasi wayajib waxaa waajiba anlaa yaqsida inuusan u qasdin hayra اlictidaali ictidaal waxaan ahayn inuusan u qasdin ayaa waajiba yacni markuu soo istaagaayo ujeeddo kale waa inuusan lahayn ictidaal keliya inuu u soo kaco ayaa waajiba falow rafaca hadduu madaxiisa kor u soo qaado fazacan argagax darteed min xayatin abeese uu ka argagaxay wanaxwiha iyo wixii la mida lam yujzih ka gudi maayo wey asoo rukuucsan ayuu wuxuu arkay abeese hoos ordaysa markaasuu kor usoo kacay kor usoo kiciddaasi rafcu min arukuuc ma ah maxaa yeeley qasdi ma lahayn qofkan markuu hadda soo kor usoo kacayay kor usoo kiciddaas sababtiisu waa max waa fasac iyo argagax laakiin ma niyeystay alrafcu min arukuuc inuu la yimaad ma niyeysan sidaa darteed loo ictibaarin maayo alrafcu min arukuuc taa macnaheedu waxa way markuu abeesada arka hadduu naxo oo kor usoo boodo waxaa laga rabaa inuu rukuucdii ku noqdo kadibna uu soo istaago rafciga saas waa waa inuu rafcigii la yimaado alrafcu min arukuuc waa ruknun min arkaani اsalaa soo istaagidaasi rukuucda uu ka soo kacayo waa rukni arkaantii salaada ka mida kama tegi karo rafcigaasina waa inuu u qasdo inama alacmaalu biاnniyaat alumuuru bimaqaasidiha taasoo qaacidadaasi qawaacidda sharciga ka mid tah alumuuru bimaqaasidiha idin qofka ficilka uu samaynayo hadduu cibaado yahay laa budda min qasd waxaa laga maarmaana inuu u qasdo samaynta ficilka waa inuu u qasdo markuu rafciga samaynaya waa inuu rafciga u qasdo marka alrafcu min arukuuc waxaa ugu yar qofka sidii marka hore uu ahaa inuu ku noqdo sida marka hore uu ahaa waa maxa markii sidii hore muxuu ahaa ama markii hore muxuu ku sugnaa qiyaamuu ku sugnaa waa taagnaa xibnaha ama lafaha dhabarka mid walba waxaa la rabaa booskeedii inay ku noqoto qofku waa istaagayaa ilaa laf walba ama xibin walba ay meesheedii ku laabato sida axaadiida ku soo aroorta taa waa inta ugu yar waxaana waajiba markuu kor u soo kacayo inuusan u qasdin waxaan ictidaal ahayn wayajib waxaa waajibu an laa yaqsida inuusan u qasdin hayra alictidaali ictidaal hayrkii waa inuusan u qasdin waajib wey falow rafaca fazacan min xayatin waa tusaalo wa ee hadduu ujeeddo kale u soo kaco dhana soo gelaysa ma ahan abeese keliya inuu arkay ama uu ka argagaxay laakiin wuxuu ula jeedaa rafci walba oo ujeeddadiisu aysan ahayn alrafcu min arukuuc kaa gudi maayo falow rafaca hadduu madaxa kor u qaado fazacan min xayatin argagaxa abeese uu ka argagaxaya wanaxwiha iyo wixii la mida lam yujzih ka gudi mayso wa akmaluhu ay akmaluu alrafcu min arukuuc kan ugu kaamilsan waxa waye an yarfaca yadayhi inuu labadiisa gacmood kor u qaado way tii hore waajib way laakiin sida ugu kaamilnimada badan waa inuu labadiisa gacmood kor u qaado xaala irtifaacihi xaaladda uu kor u soo kacayo qaa'ilan xaaluu yahay mid dhahaya samica allaahu liman xamida sawaaun ha ahaado alimaam sawaaun waxaa siman buu yidhi alimaamu waalma'muumu waalmunfaridu saddexdu waa isku mid saddexduba waxay leeyihiin samica allaahu liman xamida sida sheikha uu sheegay waa sida sawaabkaa waa dadka qaar ama hadduu qofku ma'muum yahay waxay sugaan imaamku inuu yidhaahdo samica allaahu liman xamida kadibna waxay ayagu yidhaahdaan rabbanaa walaka alxamd laakiin sida saxiixa waxa waye samica allaahu liman xamida imaamkana waa laga rabaa ma'muumkana waa laga rabaa munfaridkana waa laga rabaa alma'muum waa la yaqaan waa qofka imaamku gadaal tukanaya almunfaridna yaa waaye waa midka keligii tukanaya iyo alimaam intaba waxaa laga rabaa inay yidhahdaan samica allaahu liman xamida dikrigan samica allaahu liman xamida waa dikru rafci soo kicidda dikrigeedii w dikruulqiyaam ma ah markuu istaago oo istaaggiisu uu dhammaystirmo rabbanaa walaka alxamdu wixii ka dambeeyaa dikri u ah marka dikrigan waa dikru rafci qof walba oo kor u soo kacayaa laga rabaa waa dikru lictidaal soo kiciddii w marka sida ugu kaamilsan qofka markuu rukuucda ka soo kacayo waa horta inuu labadiisa gacmood kor u soo qaado labada gacmood xaggee la geynayaa horaan usoo marna meesha la geynayo waa in garbaha lala simo garbaha in lala simo w gacmuhu kor u qaadaya asigoo markaa dhahaya samica allaahu liman xamida sawaaun alimaamu waalma'muumu waalmunfarid waxaa isku mida buu yidhi imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridka saddexdaa waa isku mid mid walboo ka mid ah sidaa inuu yidhahdaa laga rabaa fa ida intasaba hadduu istaago ou noqdo qof taagan qaala wuxuu leeyahay rabbanaa laka alxamdu mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa shi'ta min shayin bacd rabbanaa laka alxamd afar lafdi ayaa axaadiida ku soo aroortay in la yidhaahdo rabbanaa laka alxamd iyo in la yidhaahdo rabbanaa walaka alxamd oo waaw la raaciyo iyo in la yidhaahdo allaahumma rabbanaa laka alxamd iyo in la yidhaahdo allaahumma rabbanaa walaka alxamd afartuba axaadiiday ku soo aroortay yacnii labo rabbanaa walaka alxamdu iyo rabbanaa laka alxamd lakada marna waawda la raacinayaa marna waa laga reebayaa waa labo midda saddexaad waxaa waaye allaahumma ayaa lagu bilaabayaa allaahumma allaahumma rabbanaa laka alxamd iyo allaahumma rabbanaa walaka alxamd tan midda tii hore waxay uga duwan tahay marka awalka waxaa uga jira lafdiga ah allaahumma afartooda hadday axaadiidu ku timid hadda ka hor waxaan soo marnay haddii dikriga alfaad kala duwan uu nebiga uga sugan yahay sala allahu calayh wasalam maxaa mashruuca oo fiican oo afdal ah in tanwiic la sameeyo la nooceeyo midba mar lala yimaado waxayna yidhahdeen culummadu tanwiicu fawaa'id badan uu leeyahay fawaa'iddiisa waxaa ka mida waa almuxaafada cala sunna waa sunnadoo la ilaaliyo wey sunnadii oo la xifdiyo waa kow oo qofkii markuu tanwiiciyo sunnadaasi agtiisu waxay noqonaysaa maxfuuda waa miduu xifdisan yahay ile maalinba miduu la yimaadaa waa u suganta laakiin hal siiqo keliya hadduu xifdiyo inta kale way ka lumaysaa marka inuu midba mar la yimaado waxaa ku sugan sunnadooyinka kala duwan inuu xifdiyo faa'iidada labaadna waa itibaacu sunna waa raaciddii nebiga uu raacay calayhi salaatu wasalaam ilaa intuba nebigay ka sugan yihiin itibaacu wuxuu si toosa ugu dhaboobayaa inaa midba mar la timaado halkaasna ajar badan uu ka helayaa waxaa faa'iide saddexaada xuduurulqalbi qofka qalbigiisa inuu soo xaadiro xuduurulqalbi sidee looga faa'iidaysanaya waxay dhahaan culimmadu qofka hadduu hal siiqo laasimo siiqadaasna uu xifdiyo ku celcelinta badan waxay keenaysaa markuu akhrinayo xataa qalbigoon xaadir ahayn inuu carabkiisa iska ahriyo ila maal walba siiqadaanu la yimaadaa laakiin markuu noocaynayo wuxuu ku qasban yahay inuu qalbiga soo xaadiriyo markuu noocaynayo midba mar la imaanayo wuxuu ku qasban yahay inuu qalbiga soo xaadiriyo qalbiga lasoo xaadiriyana hadda khushuuciya laga faa'iidaysanaya fawaa'id badan uu leeyahay xuduurul qalbi waxyaabaha keena waxaa ka mida tanwiica in la nooceeyo أهل الثناء وال... ربنا لك الحمد الله وحا كوسقنا دي ربنا يا ربنا وي. لك الحمد ما هذا ودن أدق إلهي كوسقنات ملء السماوات وملء الأرض ما هذا ما أنت أدق إسكاله ملء السماوات سماوات كمجودة وملء الأرض يدل كمجي أو ما هذا وملء ما شئت iyo intii aad doonto muggood min shay-in shay-a bacdu intaaga kadib yacnii mahadoo dhan aday kuu sugnaatay samaawaadkoo buuxa dhulalkoo buuxa iyo in alle intaad doonto intaa ka dambays oo mahada ilaahu adigaa iska leh macnaheedu waxa waaye mahaddaada lama koobi karo lafdi kastoo laga cabirana ma la gaari karo intaad mudan tahay ee mahad iyo xamdiya ma gaari karo ee ilaahayu in alle intaad doonto oo mahada adigay kuu sugnaadeen waa ducaa xeel yacni waa ammaan xeel dheer wey wayaziidu wuxuu ziyaadinayaa buu yidhi man qulnaa man qofkii wuxuu ziyaadinayaa qulnaa aan nidhi yaziidu wuu ziyaadinayaa fi rukuuci rukuucda dhexdeeda ayuu ziyaadinayaa ciddaan aan dhahnay wuxuu ziyaadinayaa muxuu ula jeedaa hore waxaan usoo marnay markuu rukuucda ka soo hadlayay iyo dikriga rukuucda lala imaanayo markuu qofka rukuuco adkaartuu akhrinayo waxaa waajib ahayd ama yani ama uu sheikhu sheegay raximahullah markuu dikriga ku xeeldheeraanayo waxaa laga rabaa buu yidhi inay ku raalli yihiin dadka ma'muumiinta soo ma markuu ku xeeldheeraanayo uu ziyaado la imaanayo waatuu lahaa in radiya alma'muumuuna wahum maxsuuruuna hadday ma'muumiintu ku raalli noqdaan ayagoo maxsuuriin oo kooban المنفرد والإمام صوشيغ وتويل ويزيد المنفرد وكذا الإمام مركو ركوع ذلك سو هذا يعني منفرد كوا زيادين يا سيدا صوك على إمام كوا زيادين يا لكن إمام كشرد محوتي هذي مأمومين تقر ليهين مأمومين تاسنا محصورين أيهين وزيادين كرا معناه هذا وحوى هذه أو يهي مأموم ma ziyaadin kara asiga ila imaamka ku xiran yahay mar walba hadduu yani haddii uu yahay imaam ma'muumiintiina aysan maxsuuriin ahayn ama aysan raalli ka ahaynna ma ziyaadin karo alrafc min arukuucna waa sidoo kale wuxuu leeyahay markuu qofkii ducadan la yimaad ama dikrigan rabbanaa laka alxamdu mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacd wax ma ku dari karaa wuxuu leeyahay waxaa ziyaadi kara ciddii aan nidhi way ziyaadi karaan fi rukuuc warkaasi ma la fahmi ciddii rukuucda aan ku soo dhahna waxbay kordhi karaan halkaanna waa kordhi karaan buu leeyahay laakiin shuruuddii ay ku xidhantaha halkaa lagu soo xihay hadduu imaam yahay waa inay ma'muumiinta ka raalli yihiin maxsuuriinna ay yihiin iyo inuu munfarid yahay hadduu munfarid yahana waa ziyaadsan karaa wayaziidu wuu ziyaadinayaa buu yidhi man qulnaa wayaziidu waa ziyaadinayaa man qof ayaa ziyaadinaya qulnaa aan dhahnay yaziidu waa ziyaadinayaa fi rukuuci rukuucda dhexdau ziyaadinaya qofkii aan nidhi halkan wuxuu ku ziyaadinayaa ahla ahanaa'i waalmajdi axaqu maa qaala alcabd lafdigaanuu ku ziyaadinayaa ahla ahanaa'i yaa ahla ahanaa'i allaha ammaanada u saaxiibka ah midka ehelka u ah ammaantow أهل الثناء ومنادى وحرف الندي وكحذفية مركي أهل الله كردو وعن الله وري أيضا مرفوعة أهل الثناء والمجد أي هو أهل الثناء أما أنت أهل الثناء الله أذو وحاتها من أما أنت أهل والمجد يا شرفت أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhaahdo waxa ugu xaqnimo badan wa kullunaa dhammaanteenna laka adiga ayaan cabdun addoon ku nahay waxaa ugu xaqnimo badan laa maanica limaa actayta walaa mucطiya limaa manacta axaqu markaa waa mubtada wa khabarkeeda xaguu dhacayaa laa maanicadaasaa khabarkii ah wa kullunaa laka cabdunna waa jumla muctarida waa soo kala dhex gashay axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhaahdo waxaa ugu xaqnimo badan wa kullunaa laka cabdun annaga dhammaanteenna adigan addoommo kuu nahay allow waxaa yani waxaa ugu xaqnimo badan wax addoon uu yidhaahdo laa maanica cid diidi karta ma lahan limaa actayta wixii aad bixiso walaa muctiya cid bixin kartana ma laha limaa manacta waxaad diiddo walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi ay dalghinaa midka haninimada u saaxiibka ah minka xaggaaga anfici maayo aljaddu ay ghinaahu haninimadiisa anfici mayso midka hantida u saaxiibka ah adiga xaggaaga hantidiisa waxba tari mayso cadaabkaaga waxba uga deeqi maysa hantidiisa haddaad cadaab iyo halaag la doonto dikrigaas ayuu akhrinayaa uu la imaanayaa waxaa kaloo sugan markuu qofku yidhaahdo samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd inuu adkaar kale uu la yimaado sida inuu yidhaahdo xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih ayadana waa dikri kaloo soo arooray adkaarta marka kala duwan ee ku soo aroortay tanwiici ayay ayadan u noqonaysaa in midba mar lala yimaado afdala uma markaa kadibna yasjudu waa sujuudayaa buu markaa kadib waa sujuudayaa alrafcu min arukuuc markii rukuucda laga soo kaco ee dikrigan lala yimaado kadib wuxuu yidhi shiiqu waa la sujuudayaa laakiin ma sheegin qadarka la taagnaanayo bacda arafci min alrukuuc intaana sujuuda la aadin ka hor waxaase ka garan kartaa dikriga uu shiiqu sheegay raximah ullah in cabaar la taagnaanayo rukuucda markii laga soo kaco iyo markii sujuudda koowaad laga soo kaco midda labaadna aan loo noqon fadhiga u dhaxeeya labada sujuud iyo rafcigaan rukuucda laga soo kacayo labadaasba dadku aaday u fududeeyaan markii la tukanayo way fududeeyaan laguma nagaado arrintaasina waa khilaafu sunna sunnadii nebiga alai slat slam way khilaafsan tahay degdegaasi waa mid sunnadii khilaafsan wey iyo dariiqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam fi salaa waxaana sunno ah markii rukuucda laga soo kaco iyo fadhiga u dhaxeeya labada sujuud labadaba in lagu nagaado oo cabbaar lagu xasilo sidaasaa sunno ah waxaana arrintaasi u daliila xadiid ilbaraa ibni caazib radia allaahu canh oo bukhaariya muslim labaduba ay soo saareen bara radi allahu canhu wuxuu yidhi ramaqtu salaata maca muxamadin sala allahu calayhi wasalam ramaqtu salaata maca muxamadin sala allahu calayhi wasalam fawajadtu qiyaamahu fawajadtu qiyaamahu farakcatahu faاctidaalahu bacda rukuucihi فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء wuxuu leeyahay bara radi allahu can ramaqtu salaata maca na muxamedin sala allahu alay wasalam fawajadtu qiyaamahu faragcatahu waxaan u fiirsaday oon si fiican yani ula tukan jiray nebiga alai slat salaam maciisa fawajadtu waxaan helay buu yidhi qiyaamahu istaagiisa faragcatahu rukuucdiisa faictidaalahu ictidaalka waa maxay waa istaagga rukuucda laga soo istaagayo faاctidaalahu bacda rukuucihi fasajdatahu sujuudiisa fajalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayni labada sujuud udhaxeeya fasajdatahu sujuudiisa waa sujuudi labaad fajalsatahu iyo fadhigiisa fadhigan dambuu sheegay waa fadhigii tashahudka loo fadhiisanayay intaasoo dhan waxaan helay buu yidhi maa bayna atasliimi ee fadhiga uu fadhiisanayo maa bayna atasliimi tasliimta inta u dhaxaysa walinsiraafi iyo gadoomidda intaasoo dhan waxaan helay buu yidhi qariiban min asawaa inay isku dhow yihiin xagga sinaanshaha inay iskaga dhow yihiin yacni intaasoo dhan way isku dhowaayeen buu leeyahay fii bacdi riwaayaad waxaa ku soo aroortay maa khala alqiyaama waalqucuud markii laga reebo buu yidhi istaagga istaaguu sheegaya waa istaagga kore hore ee lagu dheeraanayo iyo fadhiga tashahudka loo fadhiisanaya markii laga reebo inta kale waa isku dhowaayeen buu arrintaasi hadda in badanoo musalliinta ka mida way khilaafaan oo markii la rukuuco rukuucda laga soo kaco qaar waxaad arkaysaa intaysanba istaagin hore sujuudda uga hoobanaya si fiican istaaggii uma dhammaystirin waxyaaba hadda sheegu noo sheega waxaa ka mid ah aqalu rafci waxa waaye buu yidhi soo maahan inuu u noqdo sidii marka hore uu ku sugnaa sidii marka hore uu ku sugnaa waxa waye inuu toos u istaago haddana maca daalika maxaa raacaya wayadma'inna sidaasna waa inuu ku xasila wey laba arrin isku dare waxa ugu yar inaad sidii hore u istaagto istaaggaas aad istaagtana aad ku xasishood ku nagaato arrintaas aadaa loo khilaafaa dad badan oo tukada oo markuu samica allaahu liman xamida uu yidhaahdo ayadoo lafihii dhabarka mawaadicdoodii ku noqon ayuu sii hoobanaya sujuudo hore ka aadaya waxaan la mid a fadhiga u dhaxeeya labada sujuud dadka qaar markay soo fadhiistaan waxaa arkaysa haddana horu ka laabanaya arrintaasi arrin sharciga khilaafsan wey arrintaani hore uma jiri jirin zamanadii hore wakhtigii saxaabada ridwaanullaahi calayhi ma jirin gadaalaa laga keenay wuxuu leeyahay ibn اlqayim raximah اllah fi zaadi اlmicaad qaala shaykhuna shaykhiisa yaa waaye shaykhiisa waa macruuf ibnu taymiye waaye qaala shaykhuna wataqsiiru haadayni الruknayni wataqsiiru haadayni الruknayni mima tasarafa fiihi umaraa'u bani umaya مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير وكما أحدثوا التأخير الشديد وكما أحدثوا التأخير الشديد وكما أحدثوا غير ذلك وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة حتى ظن أنه من السنة وعلي ابن القيم رحمه الله قال شيخنا شيخنا وحويري وتقصير هذين الركنين لبضان ركن قابين تودا لبضان ركن ركن اعتدالك iyo rukniga oo fadhiga ah bayna sajdatayn u dhaxeeya labadan rukni gaabintooda in la soo gaabiyo mima tasarafa fiihi umaraa'u bani umayata fi salaa waxay ka mid tahay waxyaabaha umaraa'u bani umaya ay ku tasarufeen salaada dhexdeed waxyaabaha banu umaya ay ku tasarufeen salaada dhexdeed ayay ka mid tahay buu yidhi laba arrintaani wa axdauuhu ayna ku soo dariyeen fiiha salaada dhexdeed madaxdii banu umaya waxyaabahay salaada ku soo dareen ayay ka mid tahay tan keliyana ma ahe wuxuu yidhi kamaa axdauu siday u soo darisiiyeen ay u keeneen umaraa'u bani umaya fiiha salaada dhexdeed tarka itmaami takbiiri takbiirta dhammaystirkeeda in laga tago allaahu akbar takbiirta dhammaystirkeeda ayay ka tegayaanoo macnaha si fiican u dhammaystiri maayaan wa kamaa axdatuu siday u soo dariyeen ay u keeneen alta'khiira shadiida dibdhigga daran ee salaada wakhtigeeda laga dibdhigayo umaraa'u bani umaya waxyaabahay salaada ku soo dariyeen waxaa ka mid ahayd inay salaadaha wakhtigooda ka dibdhigi jireen nebiguna waa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam inay imaan doonaan umaro dadka salaada ka dibdhigaya oo salaada wakhtigeedii ka bixinaya asagoo nebigu ku dhaleecaynaya calayhi salatu wasalaam arrinkaasi wa kamaa axdauu iyo siday usoo dariyeen buu u keeneen hayra dalika intaa waxaan ahayn oo mimaa yukhaalifu hadyahu sala allahu calay wasalam ka mida waxyaabaha hadyiga nebiga calayi slat slam khilaafaya wa rubbiya fii dalika arrinkaa waxaa lagu tarbiyeeyey man rubbiya ciddii lagu tarbiyeeyey yacni dadka qaar arrintaa ku barbaaray waa ku soo koreen xataa danna ilaa uu maleeyay annahu min asunna inay sunnadii ka mid tahay orodkan la ordaayo waxay u maleeyeen inay sunno tahay oo markii rukuucda laga soo kaco hore laga hoobanayo markii sujuudda laga soo kacana hore looga noqonayo waxay u maleeyeen inay sunnadii nebiga tahay sala allahu calayh wasalam mana aha sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha umaradu ay keenaanna qaaliban dadka saameynay ku yeelataa dadka caamada oo dadaa uga dayanaya kuwaa uga daydana jiilalka dambe soo koraya ayagana uga dayanaya ilaa markii dambe loo malaya sheegan inuu yahay mashruuc haddii aan la baraarujin oo aan laga hadal oo loo malay inuu hadiga nebiga khilaafsan yahay waafaqsan yahay calayhi salatu wasalaam mana waafaqsane waa khilaafsan yahay marka arrintan waa arrin ay soo dariyeen oo ay keeneen madaxdii ka tirsanayd banu umaya qoladaasaa keentay bidcadan bidcadaasi iyo ixdaadkaasna waxaa waaye degdega la degdegaya labadan rugni dhexdood arrintaasuna in dadka aaday ugu badan tahay haddii qofka uu ku xasili waayo rugnigaas ee asoon istaagin ama si fiican aan u istaagin hore uu sujuudda ka aado salaaddiisa xukunkeedu maxay noqonaysaa salaaddiisu baatila waay maxaa yeele rugnu min al arkaan uu ka tego qofkaasi umaaniinadu waa rugnu min arkaani salaa inuu ku xasilo waa waajib qaala raximah llah uma yasjudu kadib waa sujuudayaa buui wa shuruudu ijzaa'ihi sujuuddu waa rugnun min arkaani salaa rugnigan sujuudda ah inaad hesho oo kaa gudo shuruuday ku xidhan tahay shiiku halkan wuxuu ku tirinayaa shuruudda sujuudda loo shardinayo haddii shuruudaasi mid ka mida la waayo sujuuddaadu waa hayru saxiixa sujuud lamaadan imaan haddaadan sujuud la imaanna salaadaasi maxay noqonaysaa salaad baatila weye maxaa yeele sujuuddu waa rugni wuxuu yidhi uma yasjudu kadib waa sujuudaya wa shuruudu ijzaa'ihi ay ijzaai sujuud shuruuda guditaanka sujuudda sujuuddu inay kaa guddo shuruudeedu waxa weeye kow shardiga koowaad an yubaashira musallaahu waa inuu la mubaasharoodo musallihiisa iyo meesha uu ku tukanayo bijabhatihi jabhadiisa waa inuu kula mubaasharoodo jabhada macnaa wejigiisa waa inuu kula mubaasharoodo dhigo aw bacdihaa ama jabhadii qaar ka mid ah makshuufan xaaluu yahay mid faydan wayadma'inna ouna ku xasila marka shardiga koowaad waxa waaye inuu la mubaashooroodo musallaa almusallaa waa makaanu salaa waa meesha lagu tukanayo laakiin hadda waa min baabi iطlaaqi اlkulli wa iraadat اljuz yacni shay kulliga in la iطlaaqo oo loola jeedo qayb wey qaybaa loola jeedaa musallaha waa meesha lagu tukanayo o dhan qofka meesha uu ku tukanayo way ballaaranta meel waa ku taagan yahay qayb ka mid ah qayb jilbihiisa ayaa koraya markuu sujuudo qayb gacmaha u dhiganaya musallu waa ballaaran yahay laakiin hadda musallaha muxuu la jeedaa meesha sujuudda la dhigayo musalla hadda wuxuu ula jeedaa meesha sujuudda la dhigayo lafdiga waa mutlaq waa caam laakiin juziga qayb uu ka wadaa waa an yubaashira inuu la mubaasharoodo way musallaahu meesha uu ku tukanayo ama uu ku sujuudayo inuu kula mubaasharoodo waye bijabhatihi foolkiisa jabhada waa wejiga meeshuu ka sujuudaayo inuu kula mubaasharoodo wey ow bacdihaa ama jabhadii qayb ka mida hadduusan jabhada dhan ama foolka meesha uu dhulka dhigayo kulligeed aysan wada ahayn cala aqali bacdi ka mida waa inuu kula mubaasharoodo laakiin waxaa shardiya makshuufan jabhadu waa inay faydan tahay xaalay tahay mid faydan wuxuu ula jeedaa meeshaad ku sujuudaysa iyo foolkaaga waa inaan wax u dhexayn oo toos aad ugu sujuuddo xaa'il waa inuusan jirin iyo wax kala teedaya ama kala dhexgalaya shaaficiyadu waxay qabaan qofka markii uu sujuudaayo meeshii uu ku tukanaya ama uu sujuudda dhigayay iyo wejigiisa waa inaan waxba u dhexayn arrintaasina waxay leein waa waajib kashfu aljabha waa waajib jabhada in la faydo waa waajibaya waa laga maarmaan shuruudda sujuudayna ka mid ah maxaa u daliila arrinkaas waxay yidhahdeen waxaa u daliila xadiidu khabaab ibn اlarat radia allahu can cinda muslim qaala ataynaa rasuula اllah salى اllahu عalayh wasalam fashakwnaa ilayhi xara ramda ataynaa rasuula اllah صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت في تعجيلها قال نعم وفي رواية عند البيهقي وفي رواية عند البيهقي حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا قال النووي في المجموع وقد اعترض بعضهم على أصحابنا وقد اعترض بعضهم على أصحابنا في احتجاجهم بهذا الحديث في احتجاجهم بهذا الحديث لوجوب كشف الجبهة لوجوب كشف الجبهة وقال هذا ورد في الإبراد وقال هذا ورد في الإبراد وهذا الاعتراض ضعيف وقال هذا ورد في الإبراد وهذا الاعتراض ضعيف لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم لأنهم شكوا حر الرمضاء في جباههم وأكفهم ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها ولو كان الكشف غير واجب لقيل لهم استروها فلما لم يقل ذلك dalla calaa annahu laa budda min kashfiha falama lam yaqul dalika dalla calaa annahu laa budda min kashfiha xadiidka koowaad ee masaladan loo daliishaday waa xadiidu khabaab ibn arat radi allahu can oo fii saxiixi muslim ku jira xadiidkaasay daliishadeen shaaficiyadu xadiidkani wuxuu leeyahay khabaab ataynaa rasuula اllahi sal slam fashakownaa ilayhi xara ramadaan nebiga calayi slat slaam ayaan u tagnay waxaana uga sheeganay xara ramdaan yacni ciiddii iyo dhulkii kuleelkiisa ayaan uga sheeganay falam yushkina ay falam yuzil shakwaana falam yushkina macnaheed waxaa waaya falam yuzil shakwaana shakwadeenna iyo sheegashadeenna ma zuulin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka sheeganaynay noogama garaabin rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala zuhayrun zuhayr wuxuu yidhi qultu liabi isxaaq abu isxaaq waxaan ku idhi afi duhri ma salaada duhura wakhtigay kuleelka ka sheeganayaan qaala wuxuu yidhi nacam qultu waxaan idhi fii tacjiilihaa dadejinteeda miyay ka sheeganayaan macnaa waqtigeeda ugu horreeya in la tukado kuleelku daran yahay taa miyay ka sheeganayaan qaala wuxuu yidhi nacam lafdigan maku jiraa wax daliil u ah masaladan hadda yaa lafdigan maku jiraa wax daliil u ah masaladan ku saabsan in wejiga la faydaya markii la sujuudayo kuma jiro laakiin riwaayat lbayhaqi ayaa shaahidka ugu jira wa fii riwaayatin cinda albayhaqi xara ramdaa waxay ka sheegteen xara ramdaa fii jibaahina ayaan ka sheegana wy fii jibaahina aljibaah waa jamcu jabha waa wejigii foolkii waay wa akufina iyo calaacalaheen yacnii kulaylka wejiga iyo calaacalaha naga gaarayo ayaan nebiga uga sheeganay calayhi salaatu wasalaam falam yushkina ma zuulinin sheegashadeennii annawowi raximah llah wuxuu leeyahay waqad ictarada bacduhum calaa asxaabina culummada qaaraa waxay ictiraadeen buu yidhi saaxiibadeenba waxay ku ictiraadeen fii ixtijaajihim bi hada alxadiidi xujaysiga xadiidkan ay xujaysteen qaaraa nagu qabsaday buu yidhi ixtijaajka asxaabteenna xadiidkan ay xujaysteen ay u xujaysteen liwujuubi kashfi ljabha waajibnimada in wejiga la faydo wa qaala wuxuu yidhi bacdigaasna mucaaraday hada warada fi libraad xadiidu khabaab wuxuu ku soo arooray buu yidhi fi libraad ibraadka iyo qaboojinta duhurka la qaboojinayo ayuu xadiidka ku soo arooray buui wa hada alictiraadu daciifun ictiraadkaana waa mid daciifa buui ictiraadka uuna ictiraaday bacdigaasi waa mid daciifa liannahu maxaa yeelay saxaabadu shakow waxay ka sheegteen xara ramdaa'i fii jibaahihim wa akufihim waxay ka sheegteen kulaylka wejiyadooda iyo calaacalahooda gaaray walow kaana alkashfu hayra waajibin faydidda wejiga la faydaya haddaysan waajib ahaan lahayn la qiila lahum waxaa lagu dhihi lahaa usturuuhaa astura lagu dhihi lahaa markay nebiga u sheegteen wuxuu dhihi lahaa wejigiinna astura haddii wejiga kulaalka idinka qabanayo wejiga iska asturau dhihi lahaa buui falamaa lam yaqul daalika markuusan nebigu sidaa dhihin marka mar hadduusan dhihin wejigiinna astura oo maryaha iska xijiya oo ku dur sujuuda dalla calaa annahu laa budda min kashfiha wuxuu xadiidka tusiyey inay laga maarmaan ay tahay in wejiga la faydo nawo waa caddeeye soo maha wejiga xadiidka ay ka daliishanayaan xadiidka jaanibkaasay ka daliishadeen shaaficiyada waxaa kaloo ay cuskadeen oo masaladan tusinaya xadiidu anas anas ibni maalik radi allahu can cinda shaykhayn bukhaari iyo muslim labadaba way soo saareen qaala kunaa nusalii maca nabiyi sala allahu alay slam fii shiddati alxarri nabiga calayhi salatu salaam maciisa ayaan la tukanaynay wey fii shiddati alxar kulayl daran dhexdii fa idaa lam yastati axadunaa an yumakkina jabhatahu fa idaa lam yastati axadunaa axadkeen hadduusan awoodin an yumakkina jabhatahu inuu wejigiisa ama foolkiisa makaniyo min alardi dhulka hadduusan awoodin basata thawbahu maradiisa ayuu fidinayay fasajada calayhi marada dusheeda ayuu ku sujuudayay xadiidkan wuxuu daliil u yahay in wejiga lala mubaasharaynayo meesha lagu sujuudayo ee lagu tukanayo dhankee laga daliishanaya xadiidkan fa idaa lam yastati axaduna hadduusan axadkeen awoodin an yumakina jabhatahu min alard hadduusan awoodin maxaan ka faa'iidaynaa asalka hadduu awoodi karo waa max inuu makaniyo wa asalka hadduu awoodi karo waa inuu wejiga dhulka dhigo wa hadduu awoodi waayo kulayl daran oo jiro dartii basata thoobahu maradiisuu fidinayo fasajada calayhi marada dusheed ayuu markaa ku sujuudayay xadiidkaasina waa loo cuskado waa loo daliishaday masaladan ahlulcilmiga qaar ka mid ah alxawaa'il saddexay u qaybiyeen alxawaa'il waa jamcu xaa'il xaa'ilkuna waa waxa kala teedaya qofka wejigiisa iyo meeshii uu ku sujuudi lahaa waxyaabaha kala teeda culummadu saddexay u qaybiyeen alqismu alawal waxaa waaye waa qismun min acdaa'i sujuud qayb ka mida xibnihii sujuudda xibnihii laga sujuudayay qaar ka mida inuu xaa'ilkii noqdo qayb ka mida sida u noqonaya maalan wejiga ayaa waxaa la raba soo maahan inuu dhigo meeshii uu ku sujuudayay gacantii buu iska xejiyey markaasuu gacantiisa ku dul sujuuday qofkaasi muxuu ku sujuuday xibnihii sujuudda xibin ka mida ayuu dhulka iska xejiyey xibnihii sujuudda xibinta ka mida waa max waa gacanta gacanta xibnihii laga sujuudayay ka mid tahay sujuuddaani xukunkeedu waa maxay fa hada sujuud xaraamun sujuuddaani waa mid xaaraana walaa yujziu sujuud sujuudna ka gudi mayso waana xaaraam sujuuddiina ka gudi mayso xaalad waa xaaladdaas waxaa la mida inaad labada gacmood isa saarto ilan lugahana waxaa rabaa dhulka in la makaniyo shiikhu waa sheegi doona haddii labada gacmood aada isa saarto oo midda midig maalan aad bidixda dul saarto midda dhulka taalla waa max waa bidixda keliya soo ma tii midigeedna waxay saaran tahay midda bidix dusheeda qofkaasi lama imaanin sujuudi laga rabi waxaa la mid oo dadka qaar ay sameeyaan markii la sujuudayo in labada lugood laysdul saarto dad samaynaya soomaalia aan arkina labada lugood ayuu midna dhulka makaninayaa midda labaadna wuxuu dul saarayaa lugtii dhulka tiila qofkaasina sujuuddii laga raba lama imaan maxaa yeele lugaha waxaa la rabaa labaduba in dhulka lagu qabtaa la rabaa labada gacmood dhulka lagu qabto sujuuddana dhulka lagu qabto oo meedic yani wejigii dhulka lagu qabto dhulka la dhigo taa marka waa qismun min acdaa'i sujuud qofka inuu ku sujuudo xukunkeedu waa maxay xaaraam waa sujuudna kaaga wax kugu xasili mayso sujuuddaadu baatilay noqonaysaa qismiga labaad waa qismun min hayri acdaa'i sujuud qayb aan ka mid ahayn qaybihii sujuudda xibnihii sujuudda xibina waxaan ka mid ahayn inuu ku sujuudo laakinahu muttasilun bilmusallii laakiin wuxuu la xidhiiraa qofka sujuudaya waa ayru yani waa min hayri acdaa'i sujuud laakinahu muttasilun bilmusalli wuxuu la xidhiiraa qofka tukanaya kanina waa makruuh hadduu sameeyana salaadiisu waa saxiixa laakiin wax laga fiican yahay ayuu sameeyey waxaa loola jeedaa mutasilka marada aad wadato arafkeeda marada aad wadato waa mutasil soo ma mutasil maxaa laga wadaa adee kula xiriirtaa oo haddaad kacdo maradu waa wadataa waa kula socotaa haddaad rukuucdo way kula socotaa haddaad sujuuddo way kula socotaa maradaasi waa mutasil waa mid adiga kula xiriirta inaad maradii kula xidhiirtay dhulka dhigto ama aad daraf inta ka qabato tidhaahdo waa ku sujuudayaa haddaan kulayl keenaya aysan jirin waa arrin makruuha waa wax laga fiican yahay samayntiisa cinda shaaficiya laakiin waa maxay arrintaasi ayagu xaaraam waay waxay leeyiin waa waajib inaad zuulisid ama aada meesha ka saarto xaaladda saddexaad waxa waay waa qismun munfasil acdaau sujuudna ma aha mutasil qofka la xidhiirana ma aha qismigan laa ba'sa bihi wax dhiba ma laha wax dhibaataa ma laha yacni maalan qofkaani go-o watay ayuu iska dhigay mowdicii sujuuddiisa oo go-i ku aadiyey dhulkuuna dhigay markii hadhowta uu soo sujuudayay asagoo ku dul sujuuday go-aani munfasil miya mase waa mutasil waa munfasil waa ka go-an yahay asiga lama socdo wax dhibaataa ma laha waxaa la mida sajaa'idaha la fidsanayo oo maalan sajaayid inuu kudul tukado inuu marow wato uu fidsado uu kudul tukado waa wax munfasila oo asiga aan xiriir la lahayn taani wax dhibaataa ma lahan qofka inuu ku tukado laakiin culammada qaar waxay karaahiyaysteen maradaasi munfasilka ah ee lagu sujuudayo in sujuudda lagu koobo waxay yidhaha makruuh waa markay leeyihin waa makruuhna waxay leeyihiin qofkaasi wuxuu shabahayaa raafidaduu shabahayaa raafidadu waxay yaqaanaan shiicada kuwooda hulaadda ah waxay sameeyaan dhagax ayay soo qaataan ama dhoobo iyo wax la mid a markaasuu markuu sujuudayo dhulka ku sujuudi maayo dhagaxaas dushiisuu ku sujuudayaa walidaalika masaajidooda waxaad ku arkaysaa dhagaxyo meel ku aruursan oo badan midkii raba inuu tukadaba dhagaxuu sii qaadanaya markaasuu wuxuu ku aadinayaa mowdicii sujuuddiisuu ku aadinaya ictiqaad waa ictiqaad waa oo waxay leeyihiin dhulka dhan waa nijaas sidaa darteed waxay leeyihin dhagaxaas keliya looga sujuudayaa dhulka haddii marka adiga aad shay inta soo qaado sujuuddaada keliya aad ku koobto ficilkaasi muxuu u ekaanayaa ficilkii rawaafidoo u ekaanayaa jaanibkaasay ka karaahiyaysteen waxay yidhahdeen min hada aljaanib waa makruuh laakiin haddaan sujuudda ku koobnayn oo maalan hortaada aad wada dhigayso jilbahaaga iyo gacmaha waa ay wada qabanayaan munfasilna uu yahay waxay leeyihin laa ba'sa wax dhibaataa ma laha saddexdaa qaybood ayaa waxay u qaybiyeen alxawaa'il waxyaabaha kala teedaya qofka iyo meeshii uu ku tukanayay shardiga labaad waxaa waay wa an yanaala musallaahu iqalu ra'sihi shardiga labaada mualifku noo sheegayo waxa waay wa an yanaala musallaahu meesha uu ku tukanayo waa inay gaarto iqalu ra'sihi madaxiisa culayskiisa madaxaaga culayskiisa meeshaad ku sujuudaysa waa inay gaaro culayska madaxaaga oo maalan meeshaasu hadday meel jilcan tahay maxaa daliil u noqonaya madaxaada inuu cusleeyey oo inay hoos u degto waxay ula jeedaan mujaradu lamsi lagaa yeeli maayo taabasho keliya wejigaaga aad taabsiido kaagama filna sujuudi sujuud waxaa la rabaa inaad makaniso oo si fiican aad wejiga dhulka u dhigto oo madaxaaga culayskiisa uu gaaro meeshii aad ku sujuudaysa wa an yanaala musallaahu meesha uu ku sujuudayo waa inuu gaaro iqalu ra'sihi madaxiisa culayskii waa inuu gaaro arrintaan maxaa daliil u ah arrintaani waxaa daliil u ah xadiid ibni cumar radia allaahu can cinda bni xibbaan alimaam ibni xibbaan raximah اllah ayaa soo saaray fii saxiixihi saxiix ibni xibbaan wuxuu uhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam إida sajadta famakin jabhataka min alard إida sajadta famakin jabhataka min alأrضi walaa tanqur naqran walaa tanqur naqran waana xadiid xasan ligayrihi xadiidkan idaa sajadta haddaad sujuuddo famakin jabhataka jabhadaada iyo foolkaaga waxaad makanisaa min alardi dhulka makani makani maxaa laga wadaa si fiican dhulka u makani usaarow walaa tanqur ha kubinin naqran kubin sida diiqa u kubiyoo kale wixii la siiyo ha u kubinin adiga markaad salaada tukanayso wejigaaga si fiican dhulka u makani xadiidkaasi waa xadiid xasana wuxuuna daliil u yahay qowlka shiikha uu sheegay ama shardiga shiikhuu sheegay raximahullah oo ah qofka in madaxiisa culayskii uu gaaro meesha uu ku sujuudayo maxaa yeelay haddii madaxiisa culayskii uusan gaarin meesha uu ku tukanayo qofkaasi ma ahan qof makaniyey wejigiisa dhulka makaniyey ma ah wa an takuuna cajiizatuhu aclaa min ra'sih shardiga saddexaad waxaa waay wa an takuuna cajiizatuhu qaybtiisa dambe waa inay ahaato aclaa mid ka sarraysa min ra'sihi madaxiisa sujuudda shuruuddeeda waxaa ka mid ah qaybtaada hoose inay qaybtaada yacni inay ka hoo inay ka sara marto madaxaaga inay ka sara marto cajiizadu waa cajirada iyo yacni qofka yacni qaybtiisa dambe waa inay sara marto wejigiisa ama madaxiisuna uu hooseeyo way si kaleoo madaxa dhulka loo dhigi kara ma jirtaa way jirtaa maalan qofka hadduu toos u seexdo ee lugahii uu fidiyo asoo lugaha u fidsan yihiinna oo wejiga dhulka dhigo saajid ma ahan qofkaas qofkaasi waa sujuudsan yahay lama yidhahdo waa nin jiiftay waa waa nin iska seexday inbiaaxa la yidhahdo xabadxabadu isku tuuray ninkaas ee nin saajidoo lale waa sujuudsan yaha laleeyahay maaha si taa meesha looga saara shardigan loo keenay wa an takuuna cajiizatuhu qaybtiisa dambe waa inay ka saray ay ahaato aclaa mid ka sarraysa min ra'sihi madaxiisa wa anlaa yasjuda waana inuusan ku sujuudin calaa mutasilin bihi mid la xidhiira waa inuusan ku sujuudin oo yataxaraku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya ka kummin wa cimaamatin sida kum iyo cimaamadoo kale kumka waxaa la yidhaahdaa marada qamiis ama ha ahaado ama shaati meesha gacanta laga geliya darafka ugu sokeeya ah ayaa waxaa la yidhahdaa kumu thow haddii meeshaan maalan ay dheer tahay waa lagu sujuudi karaa soo ma waxaa laga yaabaa hadday dheer tahay qofka inuu ku sujuudo gaar ahaan shaatigoo kale hadduu guruuskii gacanta ka furo waxaa laga yaabaa inuu sujuudda u gaari karto hadduu marka qofkaasi isku dayo kumu thow inuu ku sujuudo gacantii marada muxuu ku sujuuday qofkaasi shay mutasiluu ku sujuuday hadduu cimaamadda ku sujuudo dusheedana shay mutasila ayuu ku sujuuday haddii cimaamadda uu ku sujuudayo xaaje hadday keento waa bannaanta xaaja iyo dan hadday keento sida saxaabadoo maryaha ugu sujuudayeen laakiin dan keenaysa haddaysan jirin asalku waa in dhulka la makaniyo wejiga wa allaa yaqsida waana inuusan ula qasdin buu yidhi bihuwiyihi hoobashadiisa marka uu sujuudda aadayo hoobashadiisa waa inuusan ula qasdin hayra sujuudi sujuud waxaan ahayn waa inuusan ula qasdin markuu hoobanayo sujuudda aadayo waa inuu sujuud u socdo laakiin hadduusan sujuud u socon ee unta hataa turoodo hore u dhaco kadibna uu is yidhahda mar haddaad soo dhacday iska sii soco oo sujuuddii iska sii gal sax miya taasi sax maa qofkaasi qof u hoobtay liajli sujuud ma ah marka qofkan saajidka ee sujuudaya waxyaabaha laga rabo waxaa ka mid ah sujuudda waa inuu u qasdo markuu aadaya ila cibaado waaye cibaadana waa laga maarmaan in loo qasdo wa an yadaca waxaa kaloo shardiya inuu dhigo jus-an qayb min rugbatayhi labadiisii jilbood ka mida wa butuuni asaabici rijlayhi iyo faraha lugaha calooshooda qayb ka mida wa kafayhi iyo calaacalihiisa inuu dhigo cala alardi dhulka inuu dhigo ayaa shardiya umirtu an asjuda calaa sabcati acdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa lay faray inaan ka sujuudo toddoba xibnood toddobada xibnoodna waa aljabha wejiga markii la sheegaya maxaa la socda maca alanfi waa sanku waa la socdaa waalyadaan waarijlaan oo labada lugooda iyo warukbataan waa toddoba waa toddobadaasi inaan ka sujuudaa lay faray buu yidhi nebigu sala allah alay slam idan waxaa laga maarmaana qofka markuu sujuudayo qaybo ka mida jilbihiisa qaybo ka mida farihii lugaha baatinkooda calaacalihi inuu dhulka makaniyo fii xaali sujuud waa laga maarmaan markuu shiiku leeyahay waa juz ugu yaraan waa inuu wada dhigo waa sida ugu fiican laakiin hadda shuruudaa la sheegayaa soo maha shardigaasi waxa ugu yar waa maxay waa in qayb la helo an yadaca juz-an waa inuu dhiga buu yidhi qayb min rugbatayhi labadiisa jilbood ka mida wa butuuni asaabici rijlay faraha lugaha baatinkooda baatinka maxaa loola jeedaa waa gudaha waa markaad socoto qaybta xigta dhulka faraha qaybta dhulka xigta markaad socota waxaa la yihahdaa baatinka qaybta kor soo xigtana maxaa la yidhahdaa waa daahiru lasaabic baatinka iyo gudihii faraha ayagana qaybo ka mid ah waa inuu dhulka dhigo wa kafayhi iyo calaacalihiisa labada calaacalood inuu dhigo wayo cala alardi dhulka inuu dhulka dhigo ilaa uu sujuudda ka soo kacayana oo dhulka ku hayo haddii markuu dhigo kadib qaar ka mida uu kor u qaado waana sida hadda dadka qaar ay sameeyaan qaar badan ay ku dhacdaan oo maalan gacmihii dhulka yiille calaacalihii dhulka uu ku hayay ayuu mid ka mida kor u qaaday sujuuddiisa wax miyay u dhibaysaa culammada qaar waxay leeyihiin waxbay u dhibaysaa oo waxay leeyihin min awal ilaa aakhir waa inuu ku hayo ilaa uu sujuudda ka soo kacayo toddobada xibno waa in dhulka ku hayaa la rabaa bay yidhahdeen qaarna waxay yidhaahdeen qofkan aslu sujuud waa la yimid sida ugu fiicneed waxay ahayd inuu ku haayo laakiin hadduu dhigo kadibna uu qaado waxay leeyihiin sujuuddiisu way ansaxaysaa ilan asalkii dhigidda waa la helay dhigitaankii asalkaah waa la yimid laakiin rafcigaasi uu sameeyey waxay yidhaahdeen sujuuddiisa ma ku burayso inkastay waajib ahayd inuu mar walba makaniyo ilaa uu ka soo kacayo sujuudda laakiin haddana waxay leeyihin sujuuddiisa waa ansaxaysaa sida saxiixaana waa inay ansaxayso sujuudda laakiin asalka waxaa waa inuu makaniyo toddobadaasi ilaa uu ka soo kacayo walow tacadara tankiisu lam yajib wadcu wisaadatin liyadaca aljabhata calayha walow tacadara hadduu suurogeli waayo atankiisu foorar hadduu suurogeli waayo inuu foorarsado hadduu u suurageli weyso lam yajib waajib ma ahan wadcu wisaadatin birkin dhigiddeeda waajib ma aha liyadaca aljabhata si wejiga uu saaro calayha birkinta dusheeda si wejiga u saaro waajib ma aha bal yakfidu bal hoos ayuu u foorarsanayaa alqadara almumkina qadarka u suuragala ayuu xoogaa isgodaya oo hoos u foorarsanaya waa ishaarayaa buu ka wadaa hadday u suurageli weyda inuu foorarsado toos u sujuudo atankiisku waxa waaye inuu madaxiisii hoos maro qaybtiisa dambana ay kor marto soo shuruudda kama mid ahayn shuruuddii ka mid ahayd inuu madaxiisa hooseeyo qaybtiisa dambe ay kor marto hadday arrintaas suurageli weydo waa jiranya maalan qofkan suuragal umaha inuu sidaa sameeyo haddaysan suuragal u ahayn shaaficiyadu laba wejiyay ku kala tageen qaar waxay yidhaahdeen birkiniyo waxbuu soo qaadanayaaho ayadou dhulka yacnii ku dul sujuudaya qaara sidaa qaba laakiin intooda badan sida mu'alifku ay sheegay ayay raaceen oo ah lam yajib wadcu wisaadatin waajib ma ahan in birkin loo dhigo dhigitaanka birkin waajib ma aha hadduu awoodi waayo inuu sujuudo wejiga dhulka dhigo in la yidhaha birkina loogu soo dheeraynaya oo ku dul sujuudaya arrintaasi laazim ma aha liyadaca aljabhata calayha si wejiga uu birkinta u dul saaro waajib ma aha bal yakfidu bal hoos ayuu u foorarsanayaa alqadara almumkina qadarka u suuragala inta uu awoodi karo ayuu ishaarayaa macnaha hoos u foorarsanaya qowlkan shiikhu uu sheegay raximahullah waa midka saxiixa inaan birkin loo baahnayn birkinna aan la soo qaadaynin waxaana arrintaasi u daliila xadiid jaabir bni cabdillaah radia allaahu canh ee uu soo saaray alimaamu albayhaqi fi sunani اlkubraa wa fii macrifati sunan labada kitaabba waa ku soo saaray xadiidkan ana nabiya sala allahu calayhi wasalam caada mariidan nabiga calayh slat slam nin jiran ayuu soo booqday fara'aahu yusallii calaa wisaadatin nabiga calayh slat slam wuxuu arkay ninkii jiranaa oo ku dul tukanaya birkin dusheeda fara'aahu yusallii calaa wisaadatin faahadaha birkintii buu qabtay nebiga calayh isalaatu wasalaam faramaa biha birkintii ayuu tuuray faakhada cuudan qoray ayuu soo qaatay ninkii ninkii markii birkinta laga tuuray ayuu qoray weyn soo qaatay liyusallii calayhi si ugu dul tukado haddana faakhadahu qoragii buu nebiga ka qaado faramaa bihi waa ka tuuray wa qaala wuxuu yidhi salli cala alardi dhulka ku tuko in istaacta haddaad awooddo dhulka ku sujuud haddaad awoodi karto wa ilaa haddii kale fa awmi ishaar iimaa'an ishaarid haddaadan awoodi karin inaad wejiga dhulka dhigto fa awmi iimaa'an ishaarid ishaar buy wajcal sujuudaka akhfada min rukuucika sujuuddaadana waxaad ka dhigtaa mid ka hoosaysa rukuucdaada waqfid sujuudaka wajcal sujuudaka akhfad min rukuucik sujuuddaada waxaad ka dhigtaa mid rukuucdaada ka hoosaysa ida xadiidkan wuxuu waafaqsan yahay qowlka shiiku noo sheega waafaqsan yahay birkin looma baahna bal birkin hadduu soo qaato waa laga tuuraya looma baahna waxaa iskallifaadaa ku jirta kallifaadaasna lama rabo haddaad awoodi karto dhulka ku sujuud haddaadan awoodi karinna ishaar sujuuda sida nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam walow casaba jabhatahu lijiraaxatin cammatha walow casaba hadduu xidho oo faashadiya wax la mida la saaro jabhatahu wejigiisi foolkiisi meeshuu ka sujuudi lahaa lijiraaxatin dhaawac dartii jiraaxadaasoo cammadhaa mowdici sujuudoo dhan camimtay oo wada gaartay washaqa ayna adkaatay oy dhib tahay isaalatuhaa zuulinteeda in la fujiyo waa adagta culaysaa ku jira sajada calayhaa waa ku dul sujuudayaabu faashadii iyo wixii uga xirnaa meeshuu ku sujuudi lahaa waa ku dul sujuudayaa oo furi maayo bilaa icaadatin soo celid la'aan qofkan waaansosheikhu wuxuu horta noo soo sharaxay in wejiga in laga sujuuda ay waajibtaa meeshii sujuudda la dhigi lahaa dhulka ee laga sujuuday ayaa dhaawac gaaray markaasaa qofkii faashad looga xiray meeshii lagu sujuudi lahaa kulligood waa xihantah hadday bacdi faashadda la saaro bacdina aan la saarin markaasi haddee intaan la saarinaa ku filan sooma intaan la saarin buu dhulka makaninayaa jusiga iyo qaybtaasaana uga filan sujuudi laakiin hadda wuxuu yidhi camataha way wada camimta kulli faashadiyaa saara ma la zuulin karaa maye wuxuu yidhi shaqa isaalatuha zuulinteedu waa dhibaysa ila dhaawaca meeshii loo saaray dartii haddii laga furo culaysaa ku sugan muxuu samaynayaa qofkaasi sajada calayha waa ku sujuudaya ma furaayo waa ku dul sujuudaya bilaa icaadatin soo celid la'aan la dhihi maayo salaadaada ku soo celi haadaa kani aqaluhu ay aqalu sujuud sujuudda inta ugu yare la iska rabo intii lasoo sheegay wey waa inta ugu yare lagaa rabo waxaa la rabaa inaan ku baraarugno mar walba shiiku aqallay akmalu noo sheegaya sababta waa inaan kala fahanno inta ugu yarana laga rabo macnaheedu waxa waaye intaas ugu yar haddii wax ka mida aan ka tagno sujuuddaasi maxay noqonaysaa sujuuddaasi baatila waay akmalka laakiin waa sida fadliga badan haddaad la timaadana afdalyadii baad la timid haddaad la imaan weydana sujuuddaada wax u dhibi mayso saa darteed inaad fahamto inta ugu yara lagaa rabo waa waajib si aad iskaga ilaaliso oo inta ugu yara lagaa rabo aad la timaado inta kale ee kamaaliyaadka ah ayagu waa dhammaystiro waa sida ugu fiican ee ugu wanaagsan wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin